بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين كل حشرني قصة يوسف عليه السلام عشر كانوا عشر قصة يافر waxaan kaga hadlaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qodobka afar iyo tobnaad marxaladda saddexaad marxaladdii saddexaad qodobkeeda afar iyo tobnaad waxa uuna odhanayaa qodobkani waa mucjisatu yuusuf calayhi salaam linub- eh, linubuwatihi macnaha nabiyullahi yuusuf calayhi salaam mucjisa daalla calaa nabi calaa nubuwatihi ayaa halkan ku sugan oo weliba mucjisooyin baa ku sugan hal mucjiso maaha awalan marka ugu horeysa eh, allah wuxuu inoo sheegay halkan nabiyullahi yuusuf calayhi salaam walaalihii inuu cafiyey oo yidhi laa tathriiba calaykum alyowm yakfir allahu lakum wahuwa arxamu raaximiin wuu cafiyey oo waxba kama uusan argoosan waana dabeecadda nebiyada oo dhan inaysan waxba ka argoosan nebi maxamed ba calayhi salaam maalintii maka markuu qabsaday fatxu maka nimankii dhibi jira oo quraysh ay gacantiisa soo galeen idhabuu buu yidhi fa antumu dulaqaa iska baxa orda oo waxa weeye waxba laydima haysto saasoo kale ayuu nabiyullahi yuusufna sameeyey oo yidhi laa tathriiba calaykum alyowm yakfir allahu lakum ilaahay idii dembi dhaaf ilaah idii dembi dhaafa iyo dembi dhaaf idii weydiinaynaaye orda waxa weeye iska taga halkaa markaa uu caddeeyey oo yidhi huwa arxamu raaximiin ayuu waxa uu yidhi waatan mucjisadii marka idhabuu biqamiisii haada faalquuhu calaa wajhi abi ya'ti basiira waxaynu soo marnay nabiyullaahi eh, yacquub wabiyadat caynaahu min alxusni fahuwa kadiim inuu indhabeelay baynu soo marnay oo indhihii cadaadeen yuusuf waxa uu yidhi markaa walaalihiis idhabuu biqamiisi haada qamiiskaygan qaata qamiiskii uu qabay buu u dhiibay qaata buu yidhi qamiiskaygan biqamiisi haada maxaan samaynaa fa alquuhu calaa wajhi abii aabbahay markaa u tagtaan wejiga ka saara wejigiisa ku rida maxaa dhacaya ya'ti basiiraa indhihiis baa usoo noqonayo wuxuu noqonayaa nin wax walba arkaya waa mucjisa cadiima marka oo ku tusaysa nebinimadiisa waayo arrin uu nabi- eh, nabiyullaahi yuusuf awoodi kara ma aha waa mucjisa rabbaaniye waa mucjisadii waxa weye nabiyullaahi ciisa oo kale markuu qofka indhaha la masaxo indhuhu usoo noqon jireen waa sidii oo kale waayo qamiis dusha laga saaray nama soo celin karo laakiin waa mucjisa rabbaaniya oo sabab looga dhigayo ee laguna tusayo nimankan inuu yuusuf yahay nin ilaahay doortay oo nebiya ee unan ahayn nin caadiya siday ula dhaqmeen uusan ahayn ee ninkan yahay nin allah uu doortay oo nebiyu min alambiya uu yahay marka fa alquuhu calaa wajhi abi idinku ku rida keliya saa dusha uga saara ya'ti basiiraa isla markaba wuxuu noqonayaa qof indhihiisii qaba oo soconaya wayna dhacday oo aayaddadan baynu ku arkaynaa idan haadihi mucjisatu luulaa mucjisada koowaad oo ku tusaysaa nebinimada yuusuf calayhi salaam weeye waa midda koowaad oo aynu halkan kaar kuwo badan baynu soo marnay laakiin casharkan inta mucjiso ku dhex jirta mucjisada labaad waxay tahay oo iyadana ku tusaysa nebinimadii yacquub iyo mucjisada yuusuf labadaba ku tusaysa allah waxa uu yidhi nimankii marka waa qaadeen qamiiskii farxad baa lala dhacay qamiiskiina waa la qaaday waa lala orday nin baa la orday baa layidhi nebigu marka wuxuu yidhi allah subxaana wa tacaala walamaa fasalat alciiru qaala abuuhum inii laajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun walamaa goortii fasalat alciiru ay magaaladii ka ambabaxeen safarkii alciiru waa safarkii fasalana waxa weeye waxaa loo isticmaalaa markuu qofku magaalada ka baxo oo dhismaheedoo dhan ka dhex baxo oo bannaanka u baxo ayaa la yidhaahdaa Mm. oo meelo badan bay kusoo aroortay sida suurat albaqara walamaa fasala daaluutu biljunuudi markuu ciidamadii la baxay oo la anbabaxay ha ayaa loo jeedaa magaaladiibuu ka baxay weye marka marka walamaa fasalat ilciiru safarkii wiilashu ay wateen oo waxa weeye waa wiilashii nabiyullaahi yacquub markay magaaladii ka soo anbabixeen marka laynooma sheegin hadda mayagii odhan baa isa soo raacay yuusuf ma soo raacin laakiin intoodii kale mayse soo raaceen macal banyaamiin mise qaar baa soo haray laynooma sheegin laakiin kolley waa la heshiiyey walamaa fasalat ilciiru qaala abuuhum waa mar alla markay magaaladii ka anbabixeen ayaa aabbahood oo joogay ardu falastiin oo baytulmaqdis agteeda halkaa jooga ayaa dadkii uu la joogay ciyaalkii iyo awowga u ahaa iyo xaasaskii iyo dadkii halkaa la joogay haa oo ay yidhaahdeen wa ahluna masana wa ahluna dur ahalkii halkaa joogay oo odaga looga soo tegey ayuu wuxuu ku yidhi odagii baa hadlay wuxuu yidhi innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufaniduun innii anigu la ajidu waxaan helayaa oo ii soo carfaysa riixa yuusufa caraftii nabiyullaahi yuusuf ayaa ii soo carfaysa lowlaa an tufanniduun ay la sadaqtumuunii waad i rumayn lahaydeen oo waad aamini lahaydeen lowlaa an tufanniduun ay haddiidan igu xukumaynin nin wareersan oo waxa weeye markuu qofku waayeeloobo isku dardarmo ayaa la yidhaahdaa arrinkaas oo waxaa la leeyahay macnaha waa nin aan waxba kala garanayn oo iska hadlaya marka haddiidan sa ay odhanaynin oo markii horeba iyagii yidhi tallaahi innaka lafii dalaalika almubiin iyagii yidhi wey markaasay hadda maya ayadda hore waxay tallaahi taftau tadkuru yuusufa xataa takuuna xaradan oo takuuna min alhaalikiin hadday soo socotaa lafii dalaalika almubiin marka qofku markuu waayeeloobo oo isku dardarmaa loo isticmaalaa waxa la yidhaahdaa waa nin maskaxdii oo isku darmatay oo waa kharaabay ama kharaf buu noqday soomaalidu waa isticmaashaa marka innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduun ay la sadaqtumuunii waad i rumayn lahaydeen haddiidan igu xukumaynin sidii qof kharaabay inaan ahay waa mucjiso labaad waay sababto waxa weeye caraftii nabiyullaahi yuusuf qamiiskii magaaladii baa laga soo qaaday waana masaafa baciida oo waxay leeyihiin sida cabdullaahi ibnu cabbaas iyo siddeed maalmood baa loo soo soconayay siddeed habeyn waa masaafa baciida marka waa masaafo aada u fog qaal siddeetan farsakh farsakhuna waa waxa weeye waa ilaa wax dheer waay laba iyo toban kilomitr meelaha wuu fogya idan marka haddiidan igu xukumaynin nooca waad rumaysan lahaydeen idan waa mucjisa ilaahay baa awooddaa iska leh caraftii yuusuf qamiiskiisii intuu qaaday allah ayuu yacquub meeshiisa ugu geeyey oo bishaaradii iyo dadkii u geyn lahaaba tii rabbi baa ka hormartay waa mucjisa iyaduna haa qaaluu waxay yidhaahdeen marka ma ay rumaynin qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi innaka la fii dalaalika alqadiim tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaya innaka adigu la fii dalaalika alqadiim waxaad ku sugan tahay wareerkaagii hore baadinimadaadii ay macnaha waxay ka wadaan tii gaalnimadii kama wadaan waata horey usoo cadaynay ay macnaha ma aad waafaqsanid xaqii oo waad dhunsan tahay macnaha cadam alxaqiiqa waxa weeye cadam alidraak alxaqiiqa baa kugu sugan macnaha nin mar hore dhintay oo baaba'ay oo la waayay oo bahal cunay baad maalin walba ku qarweysaa ayay ka wadaan marka iyagaa khaldan oo hadduu ka garheli doonaa markay arkaan arrintii oo xaqiiqo noqotay marka ma ay rumayn marka waa dadkii la joogay ma ay rumaysan laakiin weli nimankii qamiiska waday ma soo gaarin safarkiibaa soo socda allahu akbar waa mucjisa marka allah waxa uu yidhi marka markay saa yidhaahdeen walamaa an jaaa albashiiru alqaahu calaa wajhihi fartada basiira allahu akbar waa mucjiso kale mar allah markii uu yimid an jaaa albashiiru kii u bishaaraynayey oo qamiiskii la so- eh, waday oo waxay leeyihiin mid ka mid ah wuxuu yidhi qamiiskii aan la cararo oon la ordo oo aan aabbe ninka ugu horreeya u bishaareeya noqdee ii daaye walcilmu cinda allah qaar waxay leeyihiin ninkii markii hore ugu dhib badnaa odaga oo ugu hadal adkaa baa yidhi war maanta ii daaya arrintan odaga aan ka farxiye bal in ilaahay maaragtay iga toobad aqbalo oo waxa weeye wixii hore aan geystay la ii dhaafo adu calaa kulli xaal waxay doontaba ha noqotee mar alla markii lamaa jaa albashiiru mar alla markuu u yimid ninkii bishaaraynayay alqaahu calaa wajhihi amarkii yuusuf buu fulinayaa qamiiskiibuu wejiga kaga, kaga tuura gab ku siiyey maxaa dhacay fartadda basiiraa allah waxa uu yidhi wuxuu soo wuxuu noqday macnaha basiiran mid wax arkaya oo fartadda waxaa loo isticmaalaa qofku markii hore wuxuu ahaan jiray dib markuu ugu noqdo ha marka fartadda basiira dhallinyaronimadiisii soo wax ma arki jirin sidii buu dib ugu noqdo wax walba nin arkayuu noqday fartadda basiira ujeeda marka wanaaggaas ayuu waxa weeye la kulmay fartadda basiira ayuu noqday markaasuu waxa weeye nabiyullaahi yacquub iyagii marka u soo jeensaday oo canaanta oo waxau yidhi alam aqul lakum innii aclamu min allaahi maa laa taclamuun alam aqul lakum miyaanan ida dhihin innii anigu aclamu waxaan ogahay min allaahi alle xaggi aan ka ogahay maa laa taclamuuna wixiidan idinku ogey ha waa riyadii bay yidhaahdeen culummadu nabiyullaahi yuusuf ku riyooday oo ugu fasiray inuu nebi noqonayo oo waxa weye ru'yal ambiyaa'i xaqun buu aaminsan yahay taasaan ogahay horeyna waa tuu u yidhi waxa weye waa aclamu min allaahi maa laa taclamuun ilaahay buu ku kalsoonaa waataynu soo marnay inuu yidhi casallaahu an yaatiyanii bihim jamiican idan marka idinkaa wax iga maqli waayaye miyaanan idiin sheegin xaalku inuusan sidaa aa sheegaysaan ahayn oo waxa weeye yuusuf uusan dhiman oo xaalku uu sidaan ka duwan yahay waa canaan wey Mm. calaa kulli xaal marka halkaas ayay iyagiina cududaaranayaan oo waxa weeye ay cududaar dhiibayaan oo dalbanayaan inuu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo marka casharka dambean ka dhigaynaa dembi dhaafkay dalbadeen iyo ilaahay suu ugu baryey casharka damaan ka dhigan laakiin casharkan khulaasadiisu waxa weeye nabiyullaahi yuusuf markay walaalihii isfahmeen uu isku sheegay ayuu waxa uu siiyey qamiiskiisii markaasuu yidhi idhabuu biqamiisii haada fa alquuhu calaa wajhi abii ya'ti basiira wa atuunii biahlikum ajmaciin arrintaana wuu faray mar alla markii aabbe indhuhu u fiicnaadaan soo guura buu yidhi saad u dhan tihiin ahalkiinna oo dhan soo rara ii keena markaa oo masar iigu keena gebigiinaba soo guura ka soo guura meesha ayuu yidhi abaarta iyo dhibaatada Mm. sidii bay noqotay nabiyullaahi eh, shucaybna nabiyullaahi yacquubna bishaaradii baa ilaahay bartiisa ugu geeyey oo culamada waxay leeyihiin dabayl baa qaaday xaggaa qaaday Ah, in allaha calaa kulli shayin qadiir muhiim maaha in la yidhahdo waxa iyo waxaasaa qaaday aayadna uma hayno xadiidna uma hayno allah subxaana wa tacaala baa awooddaa iska leh oo gaarsiiyey isagiina markaasuu wanaaggaas sii bishaareeyey laakiin ma ay aaminin halkaa marka culummadu waxaa macnaha halkaa laga garanayaa waaridka ma aha in waxa weeye lagu xukumo mar walba inay kharaab yihiin hadday xataa gaboobeen waxaa la rabaa hadalkooda in la qadariyo oo la qiimeeyo oo waxa weye loo naxariisto ee ma aha in waaridka lagu ad adkaadaa wax fiican ma aha kabacdina mu- eh, ilaahay awooddiisa ayuu ina tusaysaa oo waxa weeye allah subxaana wa tacaala u soo celiyey indhihiisii oo waxa weeye uu noqday mid wax arkaya kabacdina waxaynu arki doonaa iyagoo markaas markii uu istikfaarta laga gudbo iyaga oo dhan oo soo guuray oo yuusuf u imaanaya ru'yadiina markaa halkaa ku fasirmi doonto walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin